أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ka fuliyey deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo deegaanada ka horjiro gumaysiga dowladda kenya maamulka shaaqladararka isku magacaabay jubbaland oo xasan sheekh madaxa kooxda reedada soomaaliya ku eedeeyey boobka uu ku hayo dhulka danta guud uu ku horinayo dagaalada ka socda gobolka gedo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda riddada muqdisho ayaa xaqiijiyey inuu fashil ku soo dhammaaday kulamadii ay la yeesheen gurgute maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowra caafimaadka ku saabsan u qabtay bulshada ku nool deegaanka ceelaasaar ee wilaayada bakool xaflad ballaaran oo lagu fureeyey farac cusub macadka barashada qur'aanka kariimka taajir waqaar oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlaha qoonkarasa u qabatay dhulaaleyda ka howlgala boosteejooyinka degmada jiliba sidoo kale warkeena subaxnimo saaka waxaad ku maqli doontaan qayladhaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar maqaal uu arrintaasi qoray abwaannegeeye cali khaliifa
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan ciidamada mujaahidiinta oo howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ka furiyey deegaano dhaca koonfurta soomaaliya iyo deegaanada ka hoos jira gumaysiga dowladda kenya wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxay degmada wadajir ku toogteen sargaal abaxdegla ah oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada kaas oo lagu magacaabo cabdixasan siico sargaalkan ayaana dhaawac garaab ah soo gaaray dhanka kale mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa la beegsaday xarunta maamulka garasbaaley waxaana qaraxaasi ka dhashay khasaare nafeed iyo mid hantiyeeda dhanka gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kenya ee deegaanka walmareer ee hoostaga degmada faafiya oo ka tirsan gobolka gaarisa ee ku hoos jirto gumaysiga saliibiyadda kenya xogta la helayo waxay xaqiijinaysaa inay jiraan khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi maamulka shaadaladararka isku magacaabay jubbaland ayaa xasan sheekh madaxa kooxda riddada soomaaliya ku eedeeyey boobka uu ku hayo dhulka danta guud uu ku horinayo dagaalada ka socda gobolka gedo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen khaalid xasan maamulka riddada ee isku magacaabay jubbaland ayaa qoraal ka soo saaray dagaalkii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kaasoo u dhexeeyey ciidamo dadka deegaanka iyo maleeshiyaad kale oo daacad u ah xasan gurguurte dhimashadii iyo dhaawicii ka dhashay dagaalkii shalay ka dhacay xaafadda tarabuunka ayuu maamulka riddada jubbaland tacsi ugu daray dadkii ka waxyeeloobay dagaalka maamulka axmed madoobe ayaa xasan gurguurte ku eedeeyey in lacagaha uga soo xaroonayo dhulka uu xaraashayo inuu ku burburinayo maamulka gobolka gadow islamarkaana uu halkaas ka abuuray colaad saameyn ballaaran ku yeelatay gobolkaas dhammaan dhulka danta guud ee uu xaraashay eedeysane xasan sheekh lacagta kasoo xarootay waxa uu adeegsaday burburinta hanaanka federaalka sida weerarkii raaskambooni iyo dagaalada uu ka wado beled xaawo ee gobolka gadow ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska murtad axmed madoobe oo isagoo qudhiisu ah dagaal oogey boobka dhulka danta guud ee xasan gurguurte ayaa aada sare ugu kacay muddooyinkii u dambeysay isaga oo xaraashay goobo badan oo caam ah ilaa iyo heer qubuuraha lasoo faago
siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda riddada muqdisho ayaa xaqiijiyey inuu fashil ku soo dhammaaday kulmadii ay la yeesheen gurguurte nuur cali warsame abushiiba ayaa inoo faahfaahinayaa xilli uu shalay dhacay saraggii u dambeeyey ee ay yeesheen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxa kooxda riddada kana hadleenna arrimaha laysku hayo ayay markii ugu horreysay mucaaradku ka hadleen shirarka fashilka kusoo idlaaday ee ay la yeesheen xasan gurgurte shir shalay siyaasiyiinta mucaaradka ku yeesheen magaalada muqdisho ayay kasoo saareen war-saxaafadeed kaasi oo ay uga hadleen shirarkii ay la yeesheen murtad gurgurte ee fashilka kusoo idlaaday waxay siyaasiyiinta mucaaradka sheegeen in shirkii mucaaradkii oo xasan garguurtay u dhexeeyey uu fashilmay xalna aan laga gaarin khilaafka labada dhinac oo salka ku haya arrimaha doorashooyinka oo la isku hayo bayaanka mucaaradka ayaa lagu sheegay in shan kulan oo labada dhinac u dhexeeyey ay ku dalbadeen in gurguurta uu ka laabto wax kabeddelka uu ku sameeyo cutubka afraad oo ka mid ah qodobada dastuur gaaleedka u degsan kooxda ridada balse uu ka biyo diiday sidaasna ku fashilmay oo wax heshiis ah aysan dhinacyadu gaarin kulamadan oo ahaa kuwa markii horeba ay ku baaqeen gaalada caalamka oo madaxa kooxda ridada ku amray inuu la fariisto siyaasiyiinta mucaaradka ah kana arrinsadaan khilaafaadka u dhexeeya ayaa sidii la saadaalinayay ku soo dhammaaday burburka shirarka labada dhinac ayaa kusoo beegmay markii uu gurguurta tegay guri kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada halkaas oo ku qaatay kaarka isdiiwaangelinta doorasho gaaleedka waxay ugu yeeraan qof iyo cod oo ay si weyn u diidan yihiin mucaaradka maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlo caafimaadka ku saabsan u qabtay bulshada ku nool deegaanka ceel ansaar ee wilaayada bakolla warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan dowradan oo muddo saddex maalina u socotay bulshada ku nool deegaanka ceelansaar ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaa soo gebagabeeyey maktabka caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa dowradan ka faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka ceelansaar si gaara mucalimiinta wax ka dhiga dugsiyada qur-aanka kariimka iyo iskuulaadka ku yaala deegaanka ganacsatada iyo si guud qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool ceelansaar muddadii ay dowladan u socotay bulshada waxay ku qaateen duruus kala duwan oo dhanka caafimaadka iyadoona talooyin gaara la siinayay haweenka muslimaadka ee ku nool deegaanka ceelansaar markii dowladda ay soo gebagabowday kadib qaar ka mid a bulshadii dowladan ka faa'iidaystay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona mahad alle kadib ka mahadceliyey waxayna tilmaameen inay wax badan ka faa'iidaysteen dowladan dhanka caafimaadka ah ee uu u qabtay maktabka caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ana oo ka hadalo afka ganacsatada deegaanka reer alansaar maymiilin dowro oo nan ka saabsan faa'iidhoorka ama nadaafadda dowladaas oo una qaadadaani saddex maalmood alxamdulilah ilaah ayaa ka mahadsan dowladaasi koley maktabka caafimaadka harkatu shabaab mujaahidiinkan qabatay waxyaalo badan oo eed iyo eed wanaagsan ama eed iyo eed waltar angle iyo dowladii ku faa'ini ilaahay baa ka mahadsan koley iyo koley hobbi ilaahay raalli ku nagada mayba eed iyo eed an rajeene iniyo dowladii noocan camal ee badanna haniignanaga xarakada haniignagda ununa si an ku faa'iidaysana waxyaalaha tahelna iyo walkale kusii badan dhammaan kama hasanyiin maamulka islaamiga dowladiinin dareertii sideedii beri oo ka koobanayti ka saabsanayti oo faydhowrka qaabilsanayti dhinaga caafimaadka oo uuna ku faa'idni walbadan faa'iidadaas oo kumad eh annagoo ka hadalow afka kawaanlada ka hadalow faa'iidadaas oo kumad eh sida oo aragdeeda meelo oo aragdeeda hoolalaha ka gooryo iyo aragdeeda sheeyaalka oo dhan isticmaalow kawaanka sidii nadaafadii oo laka ilaalii fadi kasaabsanayti dhammaan kama hasanyi maamulka islaamiga unoo ena gabroyka nooli ee lansaar gaar ahaan xaafidleyda ena may baana niin furay dooro o socdaasa sedde maalmood may baana niin furay maktabka caafimaadka magaalada eelansaar saddex maalmood dooridaas o socdaasi ilaahayna sheen i wilsha bilaawshan ilaahayna geysi may balena maktabkaasi dadkii ktarsanaayi oonayta haniin qaalqaadi dooridan sharaftale mahadsinyingalena may baana niin ku hadlay inbadan mayleraa isnadaafada sada xaafado mayleraa isnidhisku nadaafi saas oo kale iyaalka lakadadaal nadaafadiyo waxyaabaha qurunka ena nimayleraa islasku fogaay ilaahayna kama hasangeeka alxamdulilah gebagabadii roogna maybalena umudhanin qaalqaaladi mahadsinyin insha allah ilaahay kama hasan alxamdulilah uno kunool gibra eelansaar kunoolay unoana mayniin sootay saddex maalamood doore iyo geegnaanin hiri maktabka caafimaadka faydhoornayshaani maybalena maktabka ma hasanta jasaaka allaahu khayraa kalena alxamdulilah ilaahay maadan sugnaatay uno gibdhay oo mugaayado ka shaqeeena mayna nafar ayni mugaayada nadaafadii likdadaal yaana niin dardaarami waana qaadani alxamdulilah ilaahay ka mahsan maybalena walaayada islaamiga bakool ma hasanta dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maktabka caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaan qismiga fayadhowrka uu dowro noocan oo kale u soo gebagabeeyo bulshada muslimiinta ee ku nool degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool iyo magaalada boordhuxunle iyadoona dowradan ay wax badan ka faa'iidaysteen bulshadii loo qabtay xaflad ballaaran oo lagu fureeyey farac cusub macadka barashada qur-aanka kariimka taajul waqaar oo ka dhacday deegaan hoostaga magaalada baydhabo warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxudiin abu ayman machadka taajul waqaar ee lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka waa macad hoostaga maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay wax badanna ka beddelay heerarkii hore ee xagga barashada qur-aanka kariimka macadkan waxaa wax ku barta si guud ardada soo dhammaysay barashada qur-aanka kariimka balse wuxuu si gaar ah meesha uga saaray baahidii ahayd in ardaydu ay hesho taxfiidka iyadoo tajwiidku uu helinayo iyo tasxiixa qur-aanka intaba dhowaan waxaan ka qaybgalay xaflad siyar sareese loo soo agaasimay laguna casuumay marti sharaf kala duwan laguna furayey xarunta soddon iyo lixaad ee macadka barashada qur-aanka kariimka ee taajul waqaar taasoo ka dhacday deegaanka xagarka ee hoostaga magaalada baydhabo soddon arday ayaa loo qoondeeyey in muddo sannad iyo bar looga saxo qur-aanka kariimka macadka taajul waqaar ee deegaanka xagarka ugu horeyn sheekh fu-aad maxamed khalaf oo ka hadlay xafladii furitaanka macadka taajul waqaar ee deegaanka xagarka ayaa bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee wilaayada ka socda haddaan rabno sharaf haddaan rabno ciza magaaladeennan inay iftiinto inaan cilmiga laasimno wey oo cilmiga baranno qaala tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat allah subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta darajaad buu kor u qaadayaa ka gadaale ahlulcilmiga darajooyin aan la gaari karin buu qaadayaa walaalayaal cilmigu waa sharafuulumma ummaddaa ku sharafoobayso aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maalkiinna aad geliseen macadka aad furateen cilmiga oo kor loo qaado waa allah iyo rasuulkiisaoo la weyneeye wey waxaad ogaataan muslimiintii waxay ku sharafoobeen laba shay wa huwa alcilmu waaljihaadu fii sabiili illaah waxay ku sharafoobeen saxaabada iyo dadkii dariiqooda raacay cilmigii bay barteen dadkii bay gaadhsiiyeen way ku camal faleen dhibka uga yimidna waa ku sabreen magaalada hagarka dadka deggan dad sharaf badan oo akhyaara oo si wanaagsan noo soo dhoweeye wey waxaan leenahay jazaakum allaahu khayran imaantankaan idiin nimid waan ku faraxsannahay idinkuna inaad wejigeenna aragtaan waad ku faraxsan tihiin sidaasna mu'miniinta alle maxabba ayuu dhexdooda geliyey mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus ayaan la dhex qaaday qaar ka mid ah culimmada iyo salaadiintii ka soo qayb gashay xafladdii lagu furayey macadka taajul waqaar ee deegaanka xagarka kuwaas oo aad u soo dhoweeyey furitaanka macadkan cusub arday meel bay roogto insha allah ma indardaarmay diinka ilaah inay barataan magii diinka barataan diinka dhaqantaan jihaadkan isan aragtay kaalantiin muslimiintii hasiindeersiin isku wataan gurbug haddii doqow wal bedele koo kale laka bedele jihaadka dhowr sinin lahawadi isinla hasiindeersi inay jihaadku abgahataan wakhaasatan deegaanka daruna hagarka ardayta haddii leenfuri macadkaan maysin lahaa dadaala walbarashada hal hasinka jiidoy insha allahu tacaala kitaabka ilahna xifdiyey macalinkiina ku dambooy macalinkiina karaambay waalidiinkiina karaambay eedan dadaala hal hasinka dadaala insha allahu tacaala machadkan laka furay taajul waqaar walaayada baay gaar ahaan degmada baydhabo hagarka iyo hati roogna furitaansa iftitaaxje daraankayma ayaa iidan anka faraxsana bulshada iyo wax ku qaybgalowsha iyo qaabka lan diyaarina maasha allah waaye markan may ahaa may dareemase islaamiga guud ahaan ama ka bulsho ahaan iyo jiilka koraha iyo gabdhaha muslimaadka in badan isbedel weyn ayna dareeraha dacwada i geliyahayta horumar weyn dareemahayn maasha allah maxaa ku dhiirigelinaysaa ardayda wax ka baranaysa macadkan taajul waqaar ee deegaanka xagarka may ka dhiirigeliyey awalan ardayda inii dadaal suubida inii eedan dadaala ilaahayna an kaalmaysato fursada haysadaan fursadiyo haysadaan ilaahay anka kaalmayahay waalidiin anka kaalmayahay dowlad islaamiya an helan fursadaad ini ku faa'iidaysadaano ulaado oo da'da yar mayo ahaa fursadiyo haysadaan lahaa marima le dadkii hortaan roogi ma helan unama helna isigna hata ilaahay siin la sami may ballana dadkii siin kudamayn ilaahay ku rajay doona in walbadan dirsi doontaan may ba siin dareemana siin rajayanaya inii islaam guud ahaan wanqobo doontan oo mashriqi maghrib dadka gogulayso ani atin siin dareemahayn may ballana rantiyaday hal dhugsadoy ilaahayna halanka ma hadayo islaamkana halan do'ayoo leh dareenka aad u wanaagsan yahay xaflad ballaaran baa ka dhacday meeshaan beeshaan waxay qabsatay xaflad ay ku dahafurayso taajulwaqaar maasha allah waana taajulwaqaarkii ugu horreysaan u malaynayo dadkeedana aad buu u faraxsan yahay annagana faraxgan la qaybsanay marka maanta ilaahay howlahood ha barakeeyo cilmi nacafa allah ka siiyo dad aad u wanaagsan way masjidka ay dhisahayaan hadda waa ujeedaa ugu dambayn waalidiinta iyo dadka deegaanka xagarka ayaa si aadda ugu farxay furitaanka xarunta soddon iyo lixaad ee macadka taajul waqaar ee deegaankooda kuwaas oo sheegay in wax badan ay sugayeen in deegaanka laga hirgeliyo macad lagu barto tasxiixa iyo xifdinta qur-aanka kariimka ilaahay mahad iskule ilaahay ninka nacmeeyey nacmada hadda geeka kooba korne balaawi dhammaadan lahayn oo ilaahay ni nacmeeyey geeka amnigan iyo aarunkan mudadiis dareemas oo meel lahaayo staadiya waqaarka muddo bil oo kale ayaa ayaan ka guda jirnay alxamdulilah ilaahay ni guulaysii geeka mayba roogna furutaanye akhrijan ilaahay na geysi eed iyo eedaan ka faraxsanna dadka waalidiinka iyo dadka huqiibgaada kulligooda aad iyo eedaan faraxsanyin alxamdulilah
walaayadii islaamkii ninkooyti dugsigii taajoogaarka lala furi kabmaha sinyiin boqolkii io boqol haadhowaayana safarxadleh wanaagleh anoo waalidiintii kumid aha afkii waalidiinta dugsiyada ka hadalaw boqolkiiba boqol reer hagarka afkijo ka hadalaw maha sinyiin jasaakalaha khayran allah bay waxaa sii xoole looga dareemayaa waxbarashada cilmiga sharciga waxaana dadka muslimiinta tusaale uga filan in maalinna ay dhacayso xaflad lagu furayo macad marna ay dhacayso mid lagu soo gebagabeynayo taas oo la dhihi karo yar iyo weyn bulshada ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay waxay yihiin kuwa ku xihan goobaha waxbarashada si aadna kaga faa'iidaysanaya
wilaayada jubbada dhexe ayaa duura aqoon kororsi u qabatay duulaaleyda ka howlgal boosteejooyinka degmada jiriba faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cusmaan axmed duugow waxay ahayd dowro aqoon kororsi ah oo ay wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe u qabatay ragga ka shaqeeya boosteejooyinka magaalada jilib taas oo muddadii ay socotay ay ku qaateen casharo diini ah iyo kuwa kale oo ku saabsan shaqadooda gabagabada dowrado ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo maamulka islaamiga ah ee degmada sidoo kale inay ka soo qayb galeen culimo iyo salaadiin ayaa ugu horreyn waxaa dowrada ka hadlay gudoomiyaha gaadiidleyda jubbada dhexe oo ka mid ah raggii dowladaasi ka faa'iidaystay dowladan loo qabtay dilaaleyda jilib saddexda boosto boosteejo oo dhammaantood ay dilaalka ku jiraan dowladan ku jireen muddana ay u socotay dowladanna ay ku magacaaban tahay sheekh salaad garweyne waan soo dhoweynaynaa dhammaan dowladan dadkii galay mahadna ilaahay baa iskale alxamdulilaah waxaan insha allahu baraarujinayaa ragganagan maanta dowlada loo qabtay inaan insha allah aanan tuurin beeldaraynin adkayno qaar ka mid ah raggii dallaaleyda ahaa ee dowlada loo qabtay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landulus waxayna ka hadleen casharadii ay ku qaateen muddadii ay socotay dowlada marka insha allahu tacaala nin walba waxaa waye waajibaadu ilaahay saaray xaquuqda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku leeyahay nin walba inuu guto ayaa waajib ku ah nin walba nin walba waxaa waye adduunkiisa waxaa la rabaa marka in aakhadiisa ay ku difaacdo laakiin adduunyo keli qofka hadduu markaas xambaarto laakiin adduunka waxaa lagu gaaraa aakhirada lagu gaaraa marka insha allahu tacaala dowladana waa soo dhaweynanaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mar walba inay noo soono noqoto waxaan nahay dalaalo oo saddex busteji ka kooban saddexdana busteji waxaana loo furay dowro dowro aad u qaymo badan baana loo furay alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan alwalaa walbaraa aanala baray waxaanala baray sidqigaanala baray alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaanala baray ammaanada ammaanada sideedaba ama af ha ahaato ama xoolo ha ahaato ama hadal ha ahaado inaan asturno meeshaan toddoba maalmoodaan ku jirnay wax badanna ka faydno insha allahu tacaala nalankana rabo inaan ku camal falno alcilmu ayaa nala baray waxaana la baray aljahlu dulaam waxaan la baray insha allahu tacaala alcadlu ayaana la baray cadaaladu sida ay tahay waxaana la baray asidqu waxaana la baray haddii alla yidhaahdo alamaana waxaana la baray aad baan uga faa'idnay waxaana aad aan u rajaynaynaa insha allahu taala in dowladan oo kale noolna soo celceliyo haddaanu nahay dadka xoogsatada ah ee ku nool degmada jilbeed waxaa dowro noo furay walaayada jubbada dhexe dowradii kolba culummo badan ayaa isku kacyo daba maraysay waxaadna moodaa dowradu inay annagana saamaynaysay oo waxa uu shiikhu ku hadlayo ay annaga korka iyaga saaran tahaba oo aysan meelbana wallaahi waan ka faa'iidnay waana ku faa'iidnay waana ku liibaanaynaa insha allah waana ku qanacsannahay waxaana islaamku loo baahan yahay inay mar walbaaba kulankooda iyo qalbigoodaba ay jamaaco ku kulmiyaan iskula hadlaan wallaahi meeshaa fikir badan iyo faham badan aan ka qaadnay haddana xoogay qalbigayagii iyo cuqdigayagii iyo adduunye jacaylkii waa naga haray waxaan ku qanacsannahay inaan ilaahay qadartiisa ku qanacno wanaaggayagana ku quudanno beentana iska ilaalinno saadiqnimona ku qaraabanno mas-uuliyadda diintu ay leedahana aan xambaarno oo aan iska ilaalino waxa diintayada wax u dhimaya waxa islaamnimadayada wax u dhimaya waxa dhaqankayaga wax u dhimaya waxa cadaaladayada wax u dhimaya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo gabagabada dowladda ka hadlay ayaa la dardaarmay raggii loo qabtay dowladda duruus sharci ayaa soo qaadateen subax iyo galab waxaa idinku socday labada gelinba duruus sharci ah aayado qur-aan iyo axaadiis nebi iyo aqwaasha culammada iyo dhaqankii salafkii saalixiinta yaa intaa naloo sheegayay inaad dhaqan gelifsaan oo nin walba oo naga mid ah guryihiisa iyo ehelkiisa uu kula noqdo hadduu ilaah idin waxaad tihiin ummad mas-uuliyiin oo xilligaa idin saaran xilka idin saaran ammaana ka mid ah waxaa laidiin dhiibanayaa hanti waxaa laidin leeyahay boorsadan ha naloo qaado ama raashiinka ha la ii raro baawurka ha la ii saaro ammaanaadka laidiin dhiibanaya waxaan rabnaa sida ay tahay inaad u gudataan sida ilaahi subxaana watacaala uu yidhi in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ta kale insha allah waxaan idinka rabnaa dadka inaad u dhimrisaan khidmadii aad ummadda u haysaan waayeel yaa idiin imaanayo qof indhalaa idiin imaanayo qof naafaa idiin imaanayo qof aan dalkii iyo dadkiiba aqoon yaa laga yaaba inuu idiin yimaado oo idin yidhaahdo meel hebla rabaa boosteejada gaariga laga raaco waa xaggee arraaximuuna yarxamuhum arraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum fi samaa kama qaala calayhi salatu wasalaam dadkan safraaya ummaddan socoto xilligaa idinka saaran iyo mas-uuliyad mas-uuliyaddaa idin saaran waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaad sideeda u gudataan ood uga soo baxdaan
markalna waxaad ku soo dhowaataan qeybaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar maqaal oo arrintaasi ku qoray abwaanlegeeye cali khaliifa waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen ilyaas cabdulaahi qayladhaanta warbaahinta caalamka ee burburka xukuumadda xamar waa ciwaanka maqaal uu qoray abwaannageeye cali khaliif waxaana ugu horrayntii lagu bilaabay wax ka yar afar toddobaad gudahood warbaahinta caalamka ugu afka dheer iyo xarumaha cilmi-baarisyada ayaa si isku mid ah uga digay burburka aanan laga baaqsan karin ee xukuumadda xamar iyo guusha aanan la joojin karin ee al-shabaab war nuxurkiisu yahay soomaaliya waxay qarka u saaran tahay in ay la wareegaan al-shabaab ayaana dhinacyada oo idil ka soo yeeraya bartamihii julaay wakaaladda wararka ee royters ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa saadaalisay in al-shabaab ay qarka u saaran yihiin in ay la wareegaan soomaaliya kadib markii ay soo jebiyeen difaacyadii maleeshiyaadka xukuumadda xamar dhammaadkii julaay wargeeska the ekonomist ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa isna saadaaliyey in al-shabaab ay dhowaan la wareegi doonto soomaaliya maalin un kadib xarunta cilmi-baarista ee the southern center ee laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday maqaal ay ku saadaalisay in al-shabaab ay dhowaan la wareegi doonaan dalka soomaaliya telefishinka laga leeyahay dalka qatar ee aljaziira ayaa baahiyey muuqaal uu ku sheegay in muqdisho ay go'doonsan tahay dhowaanna ay geli doonto gacanta al-shabaab dhinaciisa kanaalka war farantis ayaa isaguna baahiyey muuqaal ku saabsan isfidinta al-shabaab warbixinta war farantisna waxaa lagu yidhi al-shabaab lama joojin karo waxayna la wareegi doonaan muqdisho wargeeska laga leeyahay dalka ingiriiska ee the telegraf ayaa qoray falanqayn ku saabsan saadaasha dhow ee tilmaamaysa la wareegidda al-shabaab ee soomaaliya warbixinta the telegrafna waxaa lagu yidhi soomaaliya waxay haysaa jidkii afghanistan dhinaca kale dhowrkii bilood ee u dambeeyey the hill france 24 c t c sentinel new york times first bost iyo tobannaan kale oo ah xarumo warbaahineed ama cilmi baariseed oo dunida caanka ah ayaa saadaaliyey burburka xukuumadda xamar fariimahani waxay imaanayaan xilli gaaladu ay quus ka joogaan qabsashada soomaaliya si dhab ahna ay u kala daateen carratuurkii ay muddada dheer dhaqaalaha ku bixinayeen adeegayaashuna waxay ku murmayaan xaafado kooban oo ku yaalla magaalada xamar iyo xafiisyada soo duulayaasha ee xalane halka qaarkoodna ay mar horeba gabaad ka dhigteen magaalooyinka nairobi qaahira dawxa iyo istanbuul xaqiiqa ahaan diyaaradaha ameerikaanka iyo taangiyada afrikaanka la'aantood marnaba ma sii jiri karta xukuumadda xamar diyaaradaha ameerikaanka iyo taangiyada afrikaankuna weligood ma joogi doonaan soomaaliya bixitaankoodana waxaa xiga jihaadiyiinta oo daaqadaha uga daata filla soomaaliya waddooyinka muqdisho oo dabaaldegyo ay ka bilowdaan iyo dowladaha caalamka oo dhambaalla isdaadraacin ah ka soo dira daclada dunida tanina waa runta weyn ee soo socota waana mid la wada sugayo soomaalidii naga faqdiyo fulaygu yeelkiiye ninkii fahan yariya kii habraday doodda ha u furine fooraha colaadeed nin raga waajib baa farane foolaadka iyo geesiga loo fadhiya waaye mar haddii qur-aan lagu furfurtiyo jeeri furimahaye fannaaniinna uma baahna iyo heese faraweyne fasalkiiyo daruuraha cirkan kuu fasirayaaye filashada hagaagtiya nasrigu foolkayna siiye gumaysiga fariin dhiig ku qoran faraha loo saariye fahmaguurku waa tuu ku dhacay xalay tufiidkiiye foodsaarihii iyo ka diday foosha dirireede waxaan faraska ugu taaganahay hiilka filistiine mahadsanid ilyaasa warkii subaxnimo ee maanta dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh